إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weerar kameen ah oo gawaari dagaal lagu gubay ayaa maanta ciidamada shisheeye waxaa lagula eegtay qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay qaraxyo dhowaan ciidamada shisheeye lagula eegtay gobolka shabeellada hoose roobab xooggan oo khasaare geystay ayaa habeenkii labaad ka da-ay magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan munaasabad isugu jirtay dowro loo soo xiray macallimiinta shabeellada dhexe iyo bandhig lagu qaybanayay muqararka dugsi dhexe ayaa ka dhacday qaybo ka mida gobolka shabeellada dhexe dabgeysta khasaare hantiyadeed ayaa ka dhacay degmada jirib ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dab ayaa ka kacay keymo ku yaalla waddanka aljeeriya iyadoo lagu soo warramayo inay dad ku dhinteen دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weerar kabeen ah oo maanta gawaari dagaal looga gubay ciidamada shisheeye ayaa wuxuu ka dhacay qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose barqanimadii maanta ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar kabeena waxay u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada ugandha kuwaas oo marayay inta u dhexaysa deegaanada danow iyo galweyn dagaalka oo ahaa mid culus in muddo ahna socday ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay waxyaalo kala duwan soo gaartay ciidamada shisheeye ee kabiinka loo dhigay gaari taaw ah oo ay saarayeen ciidamo ka tirsan kuwa shisheeyaha ayaa waxaa haleelay qarax aad u xoogan kaas oo keenay in gebi ahaanba uu halkaa kubasbeelo gaariga ila lagu kalsoonaa karo oo aan la hadalnay ayaa waxay tilmaamayaan in halkaa laga helay koofiyadaha ay xirtaan ciidamada shisheeyaha kuwa oo lagu arkay goobihii lagu dagaalamay islamarkaana ay ku yaalaan raadadka risaasta goobta uu dagaalku ka dhacay ayaa waxaa ku soo degay laba diyaaradood oo helokobtar ah kuwaas oo qaaday meedadka iyo dhaawacyada ciidamada shisheeyaha ciidamadan kabiinka loo dhigay ayaa la sheegay inay ka farxadeen goobtii lagu dagaalamay iyagoo aan samayn iska caabin xoogan marka laga reebo inay cagaha wax ka dayeen lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ciidamada shisheeye lagu gaarsiiyey dagaalka maanta ku qabsaday inta u dhexaysa deegaanada golweyn iyo danow oo ka wada tirsan dhammaan gobolka shabeellada hoose waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay qaraxyo dhowaan ciidamada shisheeye lagula eegtay qaybo ka mida gobolka shabeellada hoose warar dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qaraxyo dhowaan ka dhacay gobolka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan kuwa ugandha ee qaybta ka ah ciidamada duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa lagu weeraray laba qarax oo midkood haleelay gaari taw ah halka midka kalena lala eegtay ciidamo lug ah oo gawaarida ka soo degay khasaaraha ayaa gaaray ilaa toddoba askari oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhimashada ayaa ah laba askari halka dhaawacuna yahay shan kale qaraxyadan ayaa si gaar ah kaga dhacay inta u dhexaysa deegaanada shalaambood iyo danow oo dhammaantoodba ka wada tirsan gobolka shabeellada hoose ciidamada shisheeye oo inta badan ku jira dhufaysyada ayaa markii ay isku dayaan inay doontaan raashin iyo wixii la mid a waxay la kulmaan weeraro joogto ah oo kaga yimaada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab roobab xooggan oo khasaare geystay ayaa habeenkii labaad ka da-ay magaalada hargeysa ee uu ka arrimayo maamulka somalilan faahfaahin warkaa ku aadan maxamed ciise ayaa soo jeedinaya magaalada hargeysa ayaa waxaa habeenkii xalay ka da-ay roobab xooggan kuwaas uu geystay khasaarooyin isugu jira dhaawac iyo burbur hantiyeed laba wiil oo dhallinyaro ah islamarkaana qaba dhaawacyo fudud ayaa laga soo badbaadiyey dooxada weyn ee magaalada hargeysa dooxo kale oo ku taala magaalada ayaa waxa uu daad ku qaaday laba gaari iyadoon ugu dambeyn lagu guulaystay in laga soo saaro dadkii saarnaa gawaarida daadadkan waxaa dheer dab xooggan oo ka kacay guri xooshado ka samaysan oo ay degnaayeen dad barkacyaal ah kaasoo ugu dambeyn lagu guulaystay demintiisa habeen hore ayay ahayd markii sidan oo kale roobab xooggan ay kaga da-een magaalada hargeysa munaasabad isugu jirtay dowro loo soo xiray macallimiinta shabeellada dhexe iyo bandhig lagu qaybinayay muqararka dugsiga dhexe ayaa ka dhacday qaybo ka mida gobolka shabeellada dhexe faahfaahin ku aadan sakariyo cumar ayaa soo jeedinaya munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana si heersare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf isugu jiray culummo waxgarad ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada munaasabadda ayaana waxaa isugu jirtay dowro loo soo gebagabeeyey macallimiinta iskuullada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyo sidoo kale bandhig lagu qaybinayay muqararaadka dugsiga dhexe munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay marti kala duwan waxaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka gobolka shabeellaha dhexe nabadoon macalin xuseen faraweyne oo ka mid ah waxgaradka gobolka shabeellaha dhexe ahna nabadoonka guud ee beesha abubakar gaabane ayaa ka mid ahaa martidii ka hadashay munaasabadda waxaana uu munaasabadda ka jeediyey kelimad u badneed mahadcelin bacdallaahi subxaanahu wa tacaala waxaan aad ugu mahadcelinaynaa xarakatu shabaab mujaahidiin xafladan iyo khayrkaana horyaalloon u jeedno indhahaynu hayso soo diyaarisay ilaahay subxaana wa tacaala mansilkay ka rabta allah ka gaarsiiyo jannana ilaahay subxaana wa tacaala ahadkos ahad kastoo ka mida allah ha gaarsiiyo hana geliyaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala gaalada hanaga jebiyo uma kadib waxaan aada ugu mahad celinaynaa maktabu tarbiya watacliim manhajkaanna hoshaa la soo diyaariyey aadka aadka u wanaagsan muqararkan soo diyaariyey dugsiga dhexe dugsiga hoosena way soo diyaareen waana laga aflaxay in badan way og tahay qof moog loo sheegi maayo qofta ogu way og tahay qoftii indheera ku aragtana way aragtay halkaana waxaan rajaynaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala in laga aflixi doono intaas kadib waxaa isna markiisa hadlay oo fursadda la siiyey nabadoon mukhtaar dhuubow oo isna ka mid ah waxgaradka gobolka shabeellaha dhexe waxaana soo gaaray dhaxalkeedii kaasoo ahaa dhaxalkii nabi moxamed oo ku saabsanaa kitaabka iyo sunnada haddii maanta aan helnay muqarar waafaqsan kitaabka iyo sunnada ilaahay baan uga mahad celinaynaa waxaana sugaynay muddo aad u dheer ayaana sugaynay oo ummaddaanu ay ku soo jirtay mugdi fara badan ay ku soo jirtay waxna lagu bari jiray luqad aysan asal u lahayn oo laga soo waariday waddamo gaala ah maanta haddii aan helnay luqatulqur'aan oo ah luqadeedii oo ah luqadii uu ku soo degay kitaabka munasalka ah ee qur'aanka ilaah baan uga mahad celinaynaa maanta inaan helnay ugu dambayntii waxaan waraysi la yeelanay qaar ka mid ah macallimiintii ka faa'iidaysatay dowradda waxaana ay ka warramayaan waxyaabihii ay ka faa'iideen dowradda iyo muddada ay u socotay qaas ahaan markaan usoo laabto marka aniga wixii aan ka faa'iidaystay dowladdan wax badan oo aan la soo koobi karin oo u dhigmo labada maalmood in laba sano ay lamid aheeday wax aan faa'iidi lahaa wax lamid a aan ka soo faa'iidaystay waxaa iga baxay sidii aan ula tacaamulu lahayn ardayda iyo waalidiinta soo dirsatay waa nooga baxday hadba wax badan aan ka faa'iidnay duruusta ee aad ku qaadateen muddada labada maalin ee dowladda socotay waxaa ka mid ah fannu tacaamuli maca annaas macallimiinna waa aad tihiin oo arday iyo waxbaa la tacaamulaysaan bal ka waran darsigaas si gooni ah saamaynta ama qiimaha uu ugu fadhiyo macallinka haddaan ka jawaabo su-aasha aadi tiriyey fannu tacaamuli maca annaas si gaara sida runtiiya waxay ahayd mawduuc aad loogu baahan yahay fannu tacaamuli maca annaas marka laleeyahay waa waa wixii loo igmaday bahda waxbarashada ilaan waxay la tacaamulayaan jiil soo koraaya arday yaryar mustawahooda uu yaryahay kala heesare iyagu iyo waxaa laga rabaa inay daaweeyaan shucuuruhum dareenkooda dhan walba nafsaanigiisa wujdaanigiisa dhan walba marka mucalimku waxaa la dhihi karaa waa xaakimul usra dadka bulshada meesha degan oo dhan waa muxuu ahay boqorkoodi baa la dhihi karaa marka waxaa nooga baxay mawduucaas mid aad loogu baahan yahay inuu ahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu wadaa ololo kor loogu qaadayo heerka tacliimeed ee macallimiinta wilaayaadka islaamiga ah iyadoona marar badan sidan oo kale dowraad loogu soo gebagabeeyey macallimiinta iskuullada ee wilaayaadka islaamiga ah dabgeesta khasaare hantiyadeed ayaa ka dhacay degmada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed ciise ayaa mar kale ka warramaya dab ayaa waxa uu ka kacay kaalin shidaal iyo maktabad oo ku taala degmada jilib ee walaayada islaamiga ah jubbooyinka dabkan ayaa sababay matoor horyiilay kaalinta shidaalka waxaana jira khasaare hantiyeed haddaba waxaa arrintan inoo sharaxay milkiilaha maktabadda gubatay allihii hantidan marka hore isii haddana qayb ka mid ee waxawaaye uu ibtileega qaatay waxawaaye baalka leeyahay baaba aadan waxa waaye shakhsiyadeeda waxa waaye wax nafsadeeda iyo waxa waaye waxay gaaraysa ma jirta mar labaadna waxaan u mahad celinaya dadka muslimiinta oo gurmadkii ii soo sameeyey meel walba ka imaaday oo dhammaantoodna waxa waaye waa u mahad celinaya ugu horreyn haddaan ku bilaabo dabku wuxuu ka bilaawday matoor yar oo celidaysnaa oo bannaanka yaale oo dabkii ka kacay wuxuuna soo gaaray shidaal yar oo bannaanka lagu dhaaminaya uu soo gaaray alxamdulilah waxa waaye hantidii inteeda badan waxa waaye ilaah uu ii badbaadiyey in yar unbuu waxa waaye bahalka la yidhahda baaba'day dadka muslimiintana waxa waaye gurmad aad iyo aad u weyn ay isoosiyeen sidoo kale waxaa isna halkaa ka hadlay sheekh maxamed axmed balli isagoo sheegay in dabkan demintiisa ay ka qayb qaateen bulshada ku dhaqan degmada jilib isagoona u duceeyey dadkii ay halkaa hantida kaga gubatay waxa weeye ninka waxay maktabaddan iyo xoolahan iskale waxaan leenahay beddel khayr qaba allaha siiyo aamiin ahay inta ka shaqaysay oo xooggooda iyo caqligooda iyo biyaha iyo laalaabashada oo haweenku kaalin weyn ay qaateen waxaan leenahay ayagana xooggooda allah u barakeey waxaan leenahay xoolihiisa allah u barakeeyo amiin dhahaya xoolihiisa allah u barakeeyo dubagtabadiisa allaha u dhiso shidaalkiisa allah u labalaabo inta badan dabka ka kaca goobaha ganacsiga iyo guryaha ayaa waxaa sababa koronto iyo waxyaabo kale warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ee alfurqaan dab ayaa ka kacay keyma ku yaala waddanka aljeeriya iyadoo lagu soo warramayo inay dad ku dhinteen wararka ka imaanaya waddanka aljeeriya ayaa ku warramaya in dab xooggan ka kacay keyma ku yaala waddankaas halkaa oo ay ka dhasheen khasaaro dhimasho gobolka tayse masuu oo dhaca bariga waddanka aljeeriya ayuu ka kacay dabka waxaana ku basbeelay keyma ku yaala gobolkaas oo aad u ballaaran mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda aljeeriya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ugu yaraan afar ruux ay ku dhinteen dabkan halka sidoo kalena ay jiraan dhaawacyo kale kuwaas oo gaaray dad isku dayayay inay dabka demiyaan laamaha amniga iyo kooxaha badbaadada dabka ayaa la soo sheegayaa inay dad badan ka daadgureeyeen guryihii ay ku noolaayeen iyadoo cabsi laga qabo inuu dabku soo gaaro xukuumadda aljeeriya ayaa waxay sheegtay inay waddo baaritaana ku aadan suurtagalnimada in dabkan ay ka dambeeyeen kooxo abaabulan warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa